Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay wafdi sare oo Qaramada Midoobay ka socda ayna hogaaminayso ku-xigeenka madaxa wakiilka u qaabilsan Soomaaliya Hay'adda Qaxootiga Adduunka Qaramada Midoobay ee UNHCR, kaas oo ay markaasi uga wada hadleen xoojinta wada shaqaynta iyo sidoo kale daadejinta gargaarka bini'aadantinimo iyo sidoo kale barnaamijka xalka waara. Waxaana wasiirka kulanka ku weheliyay agaasimaha guud ee wasaaradda iyo xubno kale, waxaana markii uu soo idlaaday kulanka warbaahinta uga warbixiyay la taliyaha sare ee arrimaha farsamada wasaaradda qorsheynta Maxamed Irshaad Ibraahim.
maanta waxaanan halkan maaragta kula yeelanay shir eh, oo ay kasoo qayb galeen wakiil ku-xigeenka hay-adda qaramada midoobay ee arrimaha qaxootiga eh, markii loo soo gaabay in la yidhaahdo UNHCR wafdigan oo maaragtay ugu yimid wasiirka isbarasho iyo in laga wada hadlo mashaariicda maaragtay ay UNHCR qayb ka tahay ay kala shaqeyso dowladda Jubbaland oo ay kamid tahay barnaamijyada xalka waara oo dowladda u ah maaragtay mudnaan gaar u leh eh, sidii maaragtay wax looga qaban lahaa xaaladaha barakacayaasha ee maaragtay ki- kismaayo eh, doolow iyo dhobley oo ah meelaha maaragtay dowladda jubbaland ay u asteysay in eh, barakacayaasha dib loogu dejiyo Eh, waxaa aada lasaga wareystay maaragtay shaqooyin kala duwanaa oo maaragtay meelahaas laga wada qabtay iyo sidii loo dadejin lahaa eh, mashaariicda kala duwan eh, maxaan ku idhaahdaa eh, ee xalka waara Eh, waxaa kaloo la iska wareystay mashruuc maaragtay ay bangiga horumarinta africa ka maalgelinaysa deegaanada jubbaland eh, sidii maaragtay loo dardargelin lahaa mashruucaas loogu bilaaban lahaa Eh, warbixin dheer bay naga siiyeen maaragtay halkuu marayo iyo in maaragtay een, waxyaalaha qaarkood oo iska fudfudo hadeerta wadaxaadalkan gacanta lagu hayo mardhow la dhamayn doonana ay maaragtay ka shaqaynayaan markaa kadibna mashruucii maaragtay laga hirgelin doono deegaanada jubbaland Eh, waxaa iska la isla qaatay in si dhow loola sh- loo loo wada shaqeeyo maadaama een, waqtiyadan dambe dowladda jubbaland ay maaragtay een, ay wado eh, maxaan ku idhaahdaa howlaha dib u xiraynta deegaanada gacanta ka maqan Eh, in markaa kadibna maaragtay wixii oo maaragtay barakacyaal iyo waxyaalaha noocaas ay yimaadaan u baahan xaalado gargaar ah oo degdeg ah marka maadaama een, shirka ay qayb ka ahaayeen een, eh, hay-adda ocha iyadana waxaa maaragtay soo jeedisay in wax walba oo markaa eh, arrimo degdeg u yimaada inay wax ka qaban doonaan marka shirku wuxuu kusoo dhammaaday in la wada shaqeeyo oo maaragtay shirar nooca la wada yeesho maxaan ku idhaahdaa een, cid walba mataqaanaa mas-uuliyadda ay ka leedahay howlaha la wada qabanayeen ay kasoo baxdo marka wuxuu kusoo dhammaaday jawi aada u degan oo maxaan ku idhaahdaa een, tiimka kulli ay ku wada faraxsan yihiin waxyaalay lasoo wada qabtay een, eh, maxaan ku idhaahdaa qorshe la sameystay si loo wada shaqeyn lahaa oo maxaan ku idhaahdaa waxyaalaha dowladda hortaminta u lah iyo UNHCR ay wadaana maaragta la iska kaashado marka aad baa umahadsantiin